أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصxaabihi أجمعين أma bعd waxaan ku dhex jirnay oon soo haynay tafsiru suuraة الأncaam wuxuu allah subxaanahu watacaala uu leeyahay wakadalika sidaadaas oo kale ayaanu fatannaa imtixaanay bacdahum qaarkood bibacdin qaarka kale ayaan ku imtixaanay liyaquuluu si ay u yidhaahdaan ahaa-ulaa'i kuwan miyaa manna allaahu alla ou galladaystay calayhim iyaga korkooda min beyninaa annaga dhexdeenna ou naga galladaystay alayse allaahu miyounan ahayn alle biaclama mid ogaal badan bishaakiriina kuwa isaga ku shukrinayo alle miyounan xog ogaal u ahayn waidaa haddii jaa-aka ay kuu yimaadaan aladiina kuwa yu'minuuna rumaynayaan biaayaatinaa aayaadkeenna kuwa rumaynayo hadday kuu yimaadaan faqul waxaad tidhaahdaa salaamun nabadgal cadaab laga nabadgalo calaykum korkiina ha ahaato ama salaamun nabadgelyo alla xaggiisa ka ahaatay calaykum korkiina ha ahaato kataba rabbukum rabbigiin wuxuu qoray calaa nafsihi nafsadiisa korkeeda uu ku qoray alraxmata naxariis annahu wuxuu qoray annahu xaalku inuu yahay man qofkii camila sameeyo minkum xaal uu idinka idinka mid yahay suu-an xumi bijahaalatin xaal uu jahlina ku dheehan yahay isaga oo jahli dhexdii ku dheehan uma markaa dabadeed taaba noqday oo alla u laabtay min bacdihi kaa ka gadaale wa aslaxa hagaajiyey fa annahu isagu inuu yahay gafuurun mid dhaafid badan alle raxiimun oo naxariis badan wuxuu allah subxaanahu wa tacaala uu leeyahay waxaan hore usoo dhaafno aayaddii noogu dambeysay ay ku saabsanayd nebigii in la amray oo laga reebay inuu iska eriyo dadkaas alla caabudayo subax iyo galab iyaga naftaada ku dhex habis la joog baa la yidhi marka dadkan fuqarada iyo kuwa waxhaysta waa isku imtixaanan yihiin ka caafimaadka qaba iyo midka jiranna waa isku imtixaanan yihiin marka imtixaankaas guud buu alla ka warramayaayo wuxuu leeyahay wakadalika sidaadaas oo kale yaanu fatannaa aan u imtixaanay bacdahum qaarkood bibacdin qaarka kale aan ugu imtixaanay liyaquuluu si ay u yidhaahdaan ahaa-ulaa'i kuwan miyaa manallaahu alla ou galladaystay calayhim iyaga korkooda miyuu galladaystay alle kuwan miyaa kuwa uu korkoodan uu u nicmeeyey ou galladaystay min beyninaa innaga dhexdeenna xaal ay yihiin marka imtixaankan alla uu tilmaamaya waxay tahay qofka qaniga ah ee waxhaysto waxaa lagu imtixaanay kan faqiirka ah kan isaga caafimaadka qabana waxaa lagu imtixaanay kan jiran kan shariifka ahee sharafta lehna waxaa lagu imtixaanay kan hooseeyo oo ninka shariifka ah marka uu eego ninka liito oo iimaankii uga hormaray arrintaa iyadaa imtixaan bay ku noqonaysaa bal waa la fiirinayaa inuu u hoggaansamo oo ninkaa faqiirka waxa uu uga hormaray ee alla rumayntiisa ah bal inuu u hogaansamayo iyo in kalaa lagu imtixaana waana midda marka dad badan lagu imtixaanayo allana qur-aanku meelo badan uu uga warramay fircawnna wixii ka celiyey iimaanku taasay ahayd faqaaluu anu'minu libasharayni midlina wa qowmuhumaa lanaa caabiduun laba qof miyaan rumaynaynaa oo qoomkooduna annaga ay addoomo noo yihiin oo weliba annaga naga mida oo bani aadam ah miyaan rumaynaa nebiyullaahi nuux dacwadii markii uu la yimidna waa kii ay yidhaahdeen maa naraaka ilaa basharan midlanaa wamaa naraaka itabacaka ila aladiina hum araadilunaa baadiya ara'yi waxay yidhaahdeen bashar maahe wax kale kuuma aragno inaad tahay ta labaad kuweennii xumaa oo liitay unbaa adiga ku raacay bay dhaheen waa imtixaan marka saasay u imtixaanan yihiin heraql markii uu ibnu cabaas xadiidkiisii abu sufyaan markii uu su-aalay uu yidhi aashraafu nnaasi yatabicuunahu dadka kuwooda sharafta le miyaa nebigaas moxamed eed sheegtay raaco mase waxaa raaco am ducafaa'uhum mase kuwa taagta daran ayaa raaco markaasuu wuxuu yidhi bal ducafaa'uhum dadka nebiyullaahi moxamed raacaya waxay u badan yihiin kuwa ducafada ah markaasuu wuxuu yidhi iimaanku saas waaye marka ugu horeyso dadka rumeeyaa waa dadka aan ayagu madaxtaagga iyo isla weyninka iyo jagada iyo dadka aan haynin w lianna iyaga maanic saa u xoog badan ma qabaan oo ka celiyo iimaanka iyo xaqa ninkan kale laakiin ee boqorkaa wuxuu ka fiirinaa war adiga haddaad waxaan raacdo boqortinimadaada horta say noqone kan maalka haysto wuxuu leey war maalkaagii see noqona dadkan kale waxbaa markaa ka hortaagan iimaanka oo caqabad ku ah maanicna ku ah laakiin dadkan iyaga ducafada ee masaakiinta ah wax hortaagan ama maanic hortaagnaanayaa ma jiro saa darteed bay iimaanka uga hormarayaan dadka kale kuwii marka wax haystay markay arkaan dadkii liitay iyaga indhahooda ka liitay oo ilaahay rumaynaya markay arkaan sidanay dhahayaan ahaa-ulaa'i mana allaahu calayhim min beynina waxaana hadday xaq yihiin kuwan maxaa u hormariyey maxay kuwaan u rumeeyeen maxaa cid kale loogu soo dejin waayey ilaa ay nebigiiba yidhaahdeen wa qaaluu lowlaa nuzila hada alqur'aanu calaa rajulin min alqaryatayni cadiim waliid bnu lmugiira iyo curwat bnu mascuud athaqafi hadday waxaanay xaq yihiin maa labada odayoo waaweyn lagu soo dejiyo marka wiilkan agoonka a lagu soo dejinayo waxyigan ayb dadkii marka saasay isugu imtixaanan yihiin ee ka faqiirka laftiisa waa imtixaanan yahay ninkan xoolaha haysto ayuu eegayaa oo ku eegayaa il aad il sarraysouu ku eegaa uu isleeyahay waa kaa fiican yahay waa kaa dheef badan yahay buu isleeyahay waxyaabahaas oo dhan marka imtixaankaas ay dadkii ku jiraan allana waa ka yidhi kullu nafsin daa'iqat lmowt wanabluukum bishari waalkhayri fitnatan wailayna turjacuun ayb alayse allaahu alla miyounan ahayn biaclama mid ku ogaal badan oo xoog ogaal u ah bishaakiriina kuwa isaga ku shukriyo ayb alimaamu dabari marka meeshan wuxuu ka bixiyey macnaha aayaddu wuxuu yahay alla wuxuu leeyahay ana aclamu biman kaana min khalqi shaakiran nicmatii miman huwa lahaa kaafir anaa ku ogaal badan qofka nicmadeyda ku shukrinayo waxaanan ka ogahay yacni oon kala aqaanaa kan igu shukrinaayo iyo midka igu gaaloobayo ayb fa minnii calaa man manantu calayhi minhum bilhidaayati jazaa-a shukrihi iyaaya calaa nicmatii ayb kii marka aan u nicmeeyey ee aan ugu nicmeeyey hanuun oo aan ugu nicmeeyo hanuunkaasna abaalmarin aan ka abaalmarinayo shukriga uu igu shukriyey baan sidaa u yeeloon u hanuuniyey kii aan baadiyeeyey oo aan qadka ka dhumiyeyna waa mid aniga idiidayo oo nicmadeyda aan ku shukrinaynin waay ee dadku hodantinimada iyo faqrinimada maahan in loo kala abaalmarinayo ee waxa lagu abaalmarinayo waa camal ayagu ay shaqeeyeen waay camalka ay shaqaysan karaanna waa shukri iyo kufri ayb laakiin qofkan waa hani hani allah ka dhigay waa faqiir faqiir allah ka dhigay wasfigaa marka faqrinimada iyo haninimada qofka laguma abaalmariyo ee waxaa lagu abaalmariyaa waa shukriga oo iimaankii ah iyo kufriga oo alle oo la diida ah ayb marka macnaha aayadda alaysa allahu biaclama bishaakiriin sidaas wإida jaءaka اladiina yuؤminuuna biaayaatina faqul salaamu calaykum waidaa haddii jaa-aka uu kuu yimaado alladiina kuwii hadday kuu yimaadaan alladiinadan marka yaa loo jeedaa laba tafsiir baa ku jirto tafsiirka koowaad alladiina waa kuwii aayaddii hore aan kusoo dhaafno walaa tadrud aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashiyi nimankii iska eri lagu yidhi oo annagana aan ku amarnay ha kula joogaan kuwaas baa loo jeedaa hadday kuu yimaadaan salaan oo ha ka tegin tafsiir labaadna wuxuu leeyahay waa aayaddu waxay ka waramaysaa qowmun istaftaw annabiya sala allahu calayhi wasalama fii dunuubin asaabuuhaa cidaamin dad baa nebiga u yimid dunuub waaweyn oo ay galeen ayay nebiga su-aal ka weydiiyeen towbo ma leenahay ilaahay haddaan usoo laabanno alla mana aqbalayaa mana yeelayaa bay su-aaleen alladiinada marka aayaddu ay tilmaamaysa waa dadkaas marka alladiinada aayaddu ay tilmaamaysa kuwaas weeyaan ibnu jariirna macnahaas uu doortay marka macnaha labaad markaan qabanno aayadda waa waxaa weeyaan waa isti'naaf baa ku jira alla marka wuxuu yidhi waidaa haddii jaa-aka ay kuu yimaadaan alladiina kuwa yu'minuuna rumaynayaan biaayaatina aayaadkeenna faqul waxaad tidhaahdaa salaamun ay amanatullaahi nabadgelyadii allaa lakum idinka idiin sugnaatay oo min dunuubikum ou idinka ammaan geliyo an yucaaqibakum inuu idinku ciqaabo calayhaa dunuubtaas bacda towbatikum minhaa markaad ka towbad keenteen kadib inuu alle dunuubtii aada gasheen idinku ciqaabo waa ka nabad gasheen marka salaamun calaykum tasaas wa salaamun nabadgelyo alle xaggii laga helo oo ciqaab uu idinka nabadgeliyo towbadiinna kadib yaa calaykum korkiina ahaatay oo idiin sugnaatay yaa dushiina ahaatay kataba rabbukum rabbigiin wuxuu qoray calaa nafsihi nafsadiisa korkeeda uu ku qoray alraxmata naxariis annahu xaalku inuu yahay buu naftiisa ku qoray korkeeda man camila qofkii sameeya marka annahu haddii la yidhaahdo waxaa laga bedelayaa alraxmata ayaa laga bedelaa dhowr qira'a ku jirta meeshaan annahu marka la yidhaha alraxmataa laga bedelaa inahu marka la yidhaahdana waa jumla musta'nafa ayb kataba rabbukum rabbigiin wuxuu qoray calaa nafsihi nafsadiisa korkeeda uu ku qoray alraxmata naxariis annahu xaalku inuu yahay buu ku qoray nafsadiisa korkeeda man qofkii camila sameeyey minkum xaal uu idinka idinka mid yahay suu-an xumi bijahaalatin multabisan xaal uu ku dheehan yahay bijahaalatin ogaan la-aan jahli jahligaa laba tafsiir baa ku jira inaynan ogeyn tafsiirka labaadna waxa uu yahay way og yihiin arrintaanu inay dembi tahay laakiin qof kastaa markuu dembi gelayo ee uu dembi samaynayo jahli baa haysto hadduu doono ha ogaado waxaan inay xaaraan yihiin ha ogaado ogaal ha u yeesho marba haddii uu dembi ku dhaco oo macsi ou rabbi kula dhiirado qofkaasi cadamadii alleh iyo weyninkii allah ka qarsoon markaas oo mugdi iyo waxbaa qarinayo cadamadii weynaantii allah ka qarsoonaanayso macsi allow ku dhiiranayaa waa ilaa iimaankiisiyo toosan iyo cadamadii alloo qalbigii iyo weynaanta alloo qalbigiisa ay ku jirto dembi ma ku dhiiranayo marka bijahaalatinta lagama wado waa jaahiliinoo dembigaba ma oga ma aha ee ruuxu hadduusan dembiguba ogeyn inuu dembi yahayba uusan ogeyn maba loo qabanayaba isaga naa laakiin dembigu waa u og yihiin dembi ahaan laakiin maadaama ay ku dhaceen jahli bay isaga sugan yihiin cadamada iyo weyninka allay jaahilnimo kaga sugan yihiin suuratu nisaana waa kusoo marnay uma markaa dabadeed taaba noqday min bacdihi dembigaa ka ka gadaale laabtay oo alla usoo laabtay wa aslaxa hagaajiyey xaalkiisa wanaajiyey faannahu waxaa lagu cadfayaa annahudii hore faannahu alle gafuurun mid dhaafid badan waa raxiimun naxariis badan ayb faanahu iyo fainahu iyo labada waa bannaan tahay nacam oo labada meelood ay ku kala baay annada iyo annada maksuurada iyo midda maftuuxada labadan meeshaan oo kale labada waa ku bannaan tahay laba qira oo sabciyaana kusoo aroortay mactilwi faljazaa wadaaya taridu fii naxwi khayri اlqowli inii axmadu mactilwi faljaza faa-uljazihi waa tan midda faa-uljazaha la xiriirsato ibnu maalik marka wuxuu yidhi labadaa ku bannaan waa kuwa biwajhayni numi uu yidhi laba wej ayaa lagu soo guuriyey faanahu iyo fainahu labadaba ayb faanahu gafuurun weeyaan mid dhaafid badan oo dembi dhaafid badan raxiimun oo naxariisasho badan waayo alleh ayb wakadalika nufasilu laayaati walitastabiina sabiilu lmujrimiin wakadalika saan kugu caddaynay suuraddan xujajka iyo adilada iyo calaamaadka waxdaaniyada alla tusayo sidii aanu kugu caddaynay sidaasi la-eg ayaanu nufasilu u kala dhigdhigaynaa alaayaati aayaadka sidaasaan yeelaynaa walitastabiina iyo inay caddaato sabiilu lmujrimiina kuwa mujrimiintae dembaabay jidkoodu inuu caddaado halkan alla wuxuu tilmaamayaa ulajeedada iyo waxa uu ka rabo xikmadda ku jirto in qofku alla uu sidan wax u caddeeyo mushrikiinta dariiqadooda la caddeeyo muslimiintii dariiqoodii la caddeeyo xujajkan maxaa ka xikmada ka dambaysa waa maxay xikmada ka dambaysa waxay tahay adiga in xujada laguu laqino ood gaaladii ka hesho xujada kow ee adigu wax kuu caddaadaan midda labaadna waxa ay tahay qofkan mujrimka ah ee gaalka ah laftiisa in la ogaado dariiqa uu ku socdo oo dariiq xun oo caaqiba daran oo caqligii ka fog fidradii ka fog ee yacni sharaaicdii alle uu soo dejiyey ka fog in ay tahay bannaanka in lasoo dhigo ayb halkaana marka maqsad weyn oo maqaasida qur-aanka waay marka dadka duruqda xun ku taagan ee foosha xun ee qaabdarrada u dhaqmayo iyaga xataa siiradooda iyo taariikhdooda in wax laga ogaado waayo haddii aan waxba laga ogaanin waa lagu qaldamayaa sida caadigee badanna waxay tahay shaydaanku mar walbo marka uu rabo inuu dadka dhumiyo qof fiicanuu isaga dhigaa oo qur-aankana suuratu lacraafna waa noogu imaaneysaa waqaasamahumaa inii lakumaa la min annaasixiin aadam iyo xawaa markuu dhuminayo u baadiyeynayay waa u dhaartay dhaar buu u maray markaasuu yidhi ilaahan ku dhaartay labadiinna daacadaan idiin ahay buu yidhi wanaaggiinna iyo khayrkiinaan rabaa buu ku yidhi shaydaankii marka calaa suurati naasix ayuu ugu yimid nin dantooda ka shaqaynayo kale isaga soo dhigay way ku qaldameen iyaguna waa ku dagmeen wayna ku sirmeen markii ay warkiisa yeeleenna de waxaa ku dhacay dhibaato marka wadafiqaa yaqsifaani calayhimaa min waraqi اljannati wanaadaahumaa rabuhumaa alam anhakumaa can tilkuma shajara waaqul lakumaa ina shayطaana lakumaa caduwu mubiin ilaa alla uu yidhi yaa bani aadama laa yaftinanakum الshayطaanu kama akhraja abawaykum min aljannati yanzicu canhumaa libaasahumaa liyuriyahumaa saw-aatihimaa inahu yaraakum huwa waqabiiluhu min xaysu laa tarawnahu bani aadamow shaydaan iska ilaaliya sida uu aabbihiin iyo hooyadiin u dhumiyay oo kale yownan idiin fidnaynin idinkana sidaasu alla yidhi isaga marka haddaan dariiqadiisii iyo waxa uu yahay aada looga waramin marka waa lagu qaldamayaa nin iska dagan ama siran ayaa ku sirmaayo ayb wahaakadaa acwaanu shayطaan iyaguna hadal macaan iyo tala fiican wax wado ayay iska dhigaan suuradda lafteedana waa ugu tegi doonaa suurat lancaam lafteedaan ugu tegaynaa oo markaa yani inay waina shayaaiina la yuxuuna ilaa wliyaa'ihim liyujaadiluukum doodooda iyo waxuu shaydaan u akrinaya iyo sida ay waxyeelayaan waxyaabahaas dhan marka waxay ku tusayaan dariiqoodii marka maadaama ay iska dhigayaan wax toosan haddana ay qalloocan yihiin waxay u baahan tahay marka in la ogaado iyaga habdhaqankooda iyo dariiqooda si layskaga jiro macnaha marka meesha ku jira sidaas wey alimaam ibnulqayim kitaabkiisa alfawaa'id dadka afar u qeybiyey nin dariiqa xaqana yaqaano bitafsiil u yaqaano duruqulbaatilna bitafsiil u yaqaano waa kan ugu fiican saxaabada siday ahaayeen jaahiliyay soo mareen waxay gaalnimo tahayna waa yaqaaneen islaamkiina si tafsiilay u barteen iyagaa dadka ugu fiicnaa marka qeybna waxa uu yidhi islaamka iyo dariiqa wanaagsanay bitafsiil u yaqaanaan duruqulbaatil laakiin aada uma yaqaanaan qoladaas marka inay sirantaa laga yaabaa mararka qaar qolada baatilkaa waxa ay wataan inay ula ekaadaan xaq ilama yaqaanaane qolana waxaa weeyaan cagsiga kuwaasoo duruqul baatilkay aada u barteen islaamkii laakiin waxba kama yaqaanaan qof waxaa arkaysaa gaalada iyo makrigooda aada u yaqaano laakiin wixii uu ku daawey lahay iyo dariiqii iyo mowqifkii laga qaada lahay ma yaqaano qur-aankiina garan maayo xadiidkii ma yaqaano diinkii aqoon uma laha kaasi isaguna intuu is yidhaahdo wax daaweey ama wax xalli ayuu ka daraa isagana qolada afaraad waxa ay tahay kuwa aan aqoonin dariiq aan xaqana aan aqoonin duruqulbaatilna aan waxba ka aqoonin kuwaas waa juhaal kal ancaam oo kale qofku marka waxaa laga rabaa labadan dariiq marka inuu aqoon u yeesho baailkana inuu wax ka fahamsan yahay oo duruqulbaatil si aan loogu sirin dadkana uu ugaga digi karo xaqana inuu bitafsiil u yaqaano si fiican u garanayo walidaalika cumar hadalkiisiina macnahan oo kale uu ku yimid islaamka waxaan ka baqayaa inuu baabi'iyo ama uu yacnii ama uu yacnii wax ka dhibaateeyo qof aan jaahiliyad waxba ka aqoonin oo islaamkii uun iskaga dhashay jaahiliyadii iyo dhibkeedana aan aqoonin islaamkan wanaagiisa aada uma fahmayo ayb wakadalika sidaadaas oo kale an nufasilu laayaati aayaadka aan u kala bixbixinaynaa walitastabiina iyo inay caddaato ayaan u yeelaynaa sabiilu lmujrimiina mujrimiin jidkood inuu caddaado waxaa kaloo la aqriyay walitastabiina sabiila lmujrimiin marka macnuhu wuxuu noqonayaa walitastabiina adiga inaad caddaysato nebi moxamedow sabiila lmujrimiina mujrimiin jidkood inaad caddaysato qul inii nuhiitu an acbuda aladiina tadcuuna min duuni illah qul laa attabicu ahwaa'akum qad dalaltu idan wamaa ana min almuhtadiin qul waxaad tidhaahdaa inii aniga calaa bayinatin qul waxaad tidhaahdaa inii nuhiitu inii aniga nuhiitu waa la iga reebay an acbuda inaan caabudo aladiina kuwa tadcuuna aad caabudaysaan oo tuugaysaan min duuni illaahi alla sokadiis qul waxaad tidhaahdaa laa attabicu raaci maayo ahwaa'akum waxaa nafsadiinu jeceshahay haddaad gaala iyo mushrikiin aad tihiin waxaad idinku rabtaan oo nafsadiinu jeceshahay raaci maayo qad xaqiiqo ahe dalaltu waan dhumay idan ida tabactu ahwaa'akum haddaan hawadiina raaco aniga waan dhumay wamaa ana anigu ma ahi min almuhtadiina kuwa hanuunsan ma ahi markaas aayaddan iyadana macnaaad weynay xariiqaysaayo allah wuxuu leeyahay qul waxaa tidhaa nebiyow inii aniga nuhiitu waa la iga reebay an acbuda aladiina kuwii inaan caabudo tadcuuna aada caabudaysaan ama aada tuugaysaan idinku min duunillaahi alla sokadiis aa caabudaysaan kuwa inaan caabudo waa la iga reebay aniga sidaa ku dheh qul waxaad tidhaahdaa laa attabicu ma raacayo ahwaa'akum waxaa lasoo sheegay inay ilaahay keyrkii caabudaan haddana ahwaa'dii baa la sheegay leanna waa isku mid qul waxaad tidhaahdaa laa attabicu raaci maayo aniga ahwaa'akum waxaa nafsadiinu jeceshahay alahwaa waxaa la yidhaahdaa gaaladu waxay iyagu rabaan ama diin ha ku sheegaan oo magac diin oo rasmiya ha u yeelaan ama mabaadi lagu noolaado oo islaamka la garab dhiga ha noqdaan waa isku mid ayb mabaadi'da hadda aadka u daran ee islaamka la garab dhigaayo ee lagu dhinac wado ee mararka qaar weliba ay ku ceeb islaamka ay ugu raadinayaan gaalada oo ay dadkana sanka ka gelinayaanay ku dirqinayaan waa dimuqraadiyada ayb oo haddii hala fasiro la maagana wixii ile iyagaa keensaday xaggoodu tafsiirku aadayaa marka iyagay ka imaanaysaa xaggoodaana fasirkii loo aadaa maxay noqonaya marka isku soo duubduub waa ahwaa'doodii iyo waxa nafsadoodu ay jeceshahay ee baatilka ha u raacin baa nabiga la leeyahay sal l sl marka qofku iskuma wadi karo ahwaa gaalo inuu islaam ka dhiga sax ma ah berigii shuuciyadana waxaa la dhihi jiray ishtiraakiyada waa islaamka communiistaha iyo islaamka isku mid waaye adad dhihi jireen haddana waxaa socota marka dimuqraadiyada iyo islaamku isku hal waa shuurada iyo soo uma jeediduu ku leeyahay ayb hadday marka tahay dimuqraadiyadu soo ahwaada gaalada maaha waxay jecel yihiin soo maaha laa shaka haa oo iyaday jecel yihiin ay afar iyo labaatanka saac ku qayliyaan mar hadday ahwaadoodii naf iyagu ay jecel yihiin oo ahwaadoodii ay ka mid tahay waana laga reebay annaga siday u noqon kartaa marka diinkeenii see u noqonah marka qofka caqligiisa inuu soo jeedaa la qul waxaad tidhaahdaa laa attabicu raaci maayo aniga ahwaa'akum idinka ahwaa'diina ma raacayo waxaa naftiinu jeceshahay idin yeeli maayo oo idin raaci maayo qad xaqiiqe ahe dalaltu waan dhumay oo waa baadiyoobay idan ida tabactu ahwaa'akum idan marka waxaa weeyaan tanwiintan ku jirto waa tanwiinu ciwad oo marka jumlay bedel ka tahay ida tabactu ahwaa'akum haddaan ahwaa'diinii raaco marka aniga waaba dhumayba wamaa ana anigu ma ahi min almuhtadiina kuwa hanuunsan laba wasfi baa meeshaan la sheegay waa dhumay haddaan raaco ahwaadiina ma hanuunsani laba shay baa da waa dhumay keliya waa lagu gaabsan karay ma hanuunsanina waa lagu gaabsan karay laakiin meesha maxaa ku jira macno aada u weyn baa ku jira macnaha ku jiraa waxay tahay diinul islaam waa diin khilaafsan duruqu ahli ljaxiim dadka ahlujaxiimadee naarta alle ugu goodiyey gaaladee alle ku kufriyey yacni diinka islaamka dariiqa qoladaas waa khilaafsan yahay walidalika mar walba waxaan dhahnaa ihdina siraata almustaqiim ilaahu jidka toosan nagu hanuuni jidkii toosana iyo haddana la fasira siraada aladiina ancamta calayhim jidkii ambiyada hayri almaqduubi calayhim kuwa aada u carootay jidkooda maya waladaalliin kuwii dhumayna jidkooda maya yahuud iyo nasaarana laga wadaa sida nebigu sheegay sala allahu calayhi wasalam marka maalin walba salaadaadii toddobiyo toban jeer ayaad waxaa akrinaysaa aayadahaas aayaduhuna waxay kutusayaan dariiqu lmustaqiim iyo dariiqu asxaabi aljaxiim inay kala duwan yihiin ayb marka macnaha meeshaa ku jira marka dari marka siraatu lmustaqiimka nabigeennana la amray haddii uu ka leexdo oo qolooyinka ahwaa'dooda uu u weecdana loo goodiyey muxuu ka koobmaa isaga waa inaan fahmno iyadan asiraatu lmustaqiim wuxuu ka koobmaa ictiqaadaad waxyaabo la aamino iimaan wuxuu ka koobmaa cibaadaad wuxuu ka koobmaa akhlaaq aadaab wuxuu ka koobmaa cibaada wuxuu ka koobmaa caadaad waxyaabo caadooyin ah afar shay waa marka ictiqaadaadow islaamku waxaa ku jira waxyaabo la aamino cibaadaad waa ku jiraan hab ilaahay loo caabudo waa inaan iyaga ku sida aan iimaanka ugu khilaafsannahay yaan ugu khilaafaynaa cibaadaadkana xataa nebiga sala allahu calayhi wasalam cibaadadii annaga naloo jideeyey ayagana loo jideeyey sifada loo sameynayo inaan kala bedelno ayuuna amray oo soonka oo kale iyaguna waa soomaan annaguna waa soomnaa ahlu kitaabka laakiin maxaa la yidhi faslu maa bayna siyaamina wa siyaami ahli lkitaab aklatu saxar aadaanka markii la sheegayo waa soo marnay gambaleel ha la yeeriyo maxaa loo diiday nasaarada darteed buuq ha la yeeriyo yahuud darteed baa loo diiday wahaakadaa cibaadaadkiina marka waa noo kala duwan yihiin qoraxda markay soo dhalanaysay soo baxayso inaan salaad sunno ah ilaahay u tukanno waa nalaga reebay maxaa dhacay ayagaan isu ekaanaynaa markaas leanna qolada qoraxda caabudaa waqtigaas u sujuudo de nebigu markuu saa leeyahan ogow waa og yahay qofka mu'minka ah isagu inuunan u sujuudaynin qorax adoo ilaahay u sujuudayaa waqtigaa lagaa reebay limaada dad naar u socdo inaad wax ku xirataa la diida ama isu ekaataan ayb dadka qaar marka waxay ku leeyiin wax walba qalbiga waaye wax walba qalbiga maahan keliya haddii qalbigu toosan yahay waa inaad marka acmaashaadiina ay hagaagto toosnaato ayb markaasuu wuxuu yidhi cibaadaadkiina waa kuwaasa qeyb saddexaadna waxay tahay aadaab aadaabtiina waa naloo kala duwa habka laysu salaamo habka loo labisto wahaakada waxyaaba badan oo aadaab ku tacalluqo wax badan baa waxaa lagu cileeyey ahlu kitaabkaa sameeyo yahuuddaa mushrikiintaa sameeyaan khilaafa ayaana la yidhi ayb qayb afaraad oo dadku aynan ku baraarugeynin baa jirto waa caadooyinka wixii iyaga caado u ah keligood innaga inaan ku dayanaa nooma banaana xataa haddaan nalaga reebin leanna nebigu si guuda u yidhi man tashabaha biqowmin fa huwa minhum qola qofkii isku shabaha iyagoo ka mid yahay caadadii marka iyaga gaar u noqoto waa la khilaafaa qofka muslimka waa inuu khilaafaa asbaabta maxay tahay sababka ugu weyn oo sidaa loo dhahayana waa maxay waxay tahay haddii aad uga ekaato daahirka iyo muuqaalka kore baadinka iyo gudaha ayaad uga ekaanay marka dambe qofku qofka uu isu ekaysiiyo qalbiga waa ka jeclaadaa marka dambe qofka qofka uu isu ekaysiiyo qalbiga wuu ka jeclaadaa ayb marka waxyaabahaas oo dhan marka aayadan macnaheeda qul waxaad markaa qofku waa inuu ya ogaadaa cidda uu yahay adiga muslim baa tahay ictiqaadkaagu waa inuu soocan yahay oo aan dadkan muslimiinta ahayn uu ka soocan yahay cibaadaadkaagu waa inay soocan yihiin aadaabtaadu waa inay soocan tahay waa inay soocan tahay caadaadka adiga caadada ku ah qul waxaad tidhaahdaa innii aniga nuhiitu waa layga reebay an acbuda inaan caabudo aladiina kuwa tadcuuna aada caabudaysaan min duuni illahi alla sokadiisa qul waxaad tidhaa laa attabicu raaci maayo ahwaa'akum ahwaa'diinna ma raacaya aniga waxay nafsadiinnu jeceshahay qad dalaltu waan dhumay idan markaa waa dhumay haddaan ahwaa'diinna waxay naftiinna jeceshahay aan idiin yeelo oo aan sidaa raaco waa dhumay aniga wamaa ana aniguna maahi min almuhtadiina kuwa toosan oo hanuunsan marka qof ahwaadaas raacay ma toosna qul inii calaa bayinatin min rabbii wakadabtum bih qul waxaa tiraa inii aniga calaa bayinatin caddaan korkiis xujo cad korkeed ayaan ahay ayaan ku suganahay min rabbii xujada oo min rabbii xagga rabbigay ka ahaatay wakadabtum waad beeniseen idinkuna bihi rabbi baad beeniseen inaa caabudaan maa cindii aniga agtayda ma ahaanin maa waxa tastacjiluuna aada degdegsanaysaan bihi maagaba in ilxukmu ma lxukmu xukunku ma aha ilaa lilahi alla unba u sugnaaday yaqusu lxaqa xaqi ayuu qisaynayaa alle ka qisaynayaa xaqa wa huwa isagu khayru lfaasiliin kuwa wax kala sooco kan ugu khayr badan way alle qul waxaad tidhaahdaa low anna cindii agtaydu hadduu ahaan lahaa maa waxa tastacjiluuna bihi aada degdegsanaysaan laqudiya al amru arrinkii waa waa la dhammayn lahaa beynii aniga iyo wa beynakum dhexdiina ahaade arrinta noo dhaxaysa aniga idinku waaba dhammaan lahaydba wallaahu alle aclamu mid ku ogaal badan waayo bidaalimiina daalimiin awaal axwaashooda qul waxaad tidhaahdaa inii aniga calaa bayinatin ay calaa bayaanin wax cad oo muuqdo korkiisaan aniga ahay ayb calaa bayaanin wa basiiratin wa burhaanin ayb wax cad iyo ogaal aragti dheer iyo xujo cad ayaan korkeeda ku suganahay oon ahay taas min rabbii laba macnoba waa ku jiraa xujada oo min rabbii xagga rabbigay ka timid waxaa kaloo bannaan in la yidhaahdo inii calaa bayinatin ayaan ku suganahay oon ahay min rabbii min tawxiidi rabbii rabbigay towxiidkiisa xujo cadaan uga suganahay aniga arrinka towxiidka ku saabsan wax hubaal ah oo bayaan cad ayaan ku taaganahay korkiisa oo arrinka yacni towxiidku ani wax shakiya igama jiro ayb wakadabtum waad beeniseen idinkuna bihi birabbi rabbi baad beeniseen idinkuna waa laba dariiq marka kala cad aniguna rabbi baan caabudayaa waana iyo caddahay cibaadada rabbi idinkuna waad beeniseen marka meelaan isaga imaan karnaa ma taagna mana jirto maa cindii aniga agtayda ma ahanin maa waxaa tastacjiluuna bihi aada degdegsanaysaan ayagii baa waxay yidhaahdeen waxaad sheegaysaa hadday xaq yihiin cadaab noo keen in kaana hada huwa alxaqa min cindika fa amdir calayna xijaarata min asamaa oo kale mar kasta waxay dhihi jireen keen cadaabka keen cadaabka markaasuu nebigu wuxuu le anu cadaab gacanta kuma haysto maba keeni kariba hawshaas hawl aniga ii taal maaha cadaabka allah keeni karo isaga marka nebinimadiisa iyo addoonnimadiisau qiranayaa wax marka uunan tabar u haynin waa keeni karaa iyo gebgebtaas ma gelaya rasuulka salawaatu ullahi wasalaamuhu calayh ee ambiyada dhammaantoodna saas waa oo markay yidhaahdeen qaaluu yaa nuuxu qad jaadaltanaa faakharta jidaalanaa faatinaa bima tacidunaa in kunta min asaadiqiin wuxuu yidhi qaala inamaa yaأtiikum bihi illaahu in shaءa wamaa antum bimucjiziin walaa yanfacukum nusxii in aradtu an ansaxa lakum in kana allahu yuriidu an yuqwiyakum bal ambiyada warkooda soo isku mid u yahay arag markay yidhaahdeen waxaad la waxaad noo noo yaboohaysid keen inamaa yaأtiikum bihi illaahu in sha waxaas ilaahay baa hadduu doono idiin keeni karo ani idinma keeni karo ani inaan wax idin soo gaarsiiyo bes unbaa layga raba ayb taas waa mid mucjizo keen markay yidhaahdeenna ad ilaahay baa anagu awoodii markuu allana siiyaan keeni karnaabay dhaheen qaalat lahum rusuluhum in naxnu ilaa basharu milukum walaakina allaha yamunu calaa man yashaau min cibaadih wamaa kana lana an naأtiyakum bisulطaani ila biidn اllah mucjizo hadday tahayna anagu lama imaan karno ilaa alla idinkiis maahane amar allaan ku keen ayaa marka iyo qada alle iyo qadar allay ku imaanaysaa mucjizada oo wax inaga gacan noogu jiraa ma jira waay qul waxaad tidhaahdaa inii anigu calaa ayb maa cindii dhaagteyda ma ahanin maa waxa tastacjiluuna bihi aada degdegsanaysaan in ilxukmu xukunku ma aha ilaa lilaahi alla unba u sugnaaday xukunkana halkan waxaa laga wadaa alqadaau walqadar qadaha iyo qadarka dad lagu cadaabo alla unbaa haysto ayb yaqusu lxaqa xaqa ayuu alla ka qisaynayaa ahlu kuufa sidaasay akhriyeen quraa badan oo abuu camar ka mid yahayna waxay akhriyeen yaqdi lxaqa yaqdi ay yaqdi alla waa xukumayaa alxaqa marka yaa-aadka oo laga gooyey musxafka rasmulmusxafka cuhmaaniga yaa-aadka laga gooyey yay ka mid tahay untanan yaqdi lxaqa musxafku ya ma dhigaayo yaqdi haddii la dhaho yaqusu haddii la yidhaahba ya-da dambe yaqdii ma qoraayo marka yaqdi lxaqa weeyaano ya-daasi markaa musxafkii waa laga gooyay laakiin akris ahaan waa la akrinaa ya-aadkaasna da waa ku badan yihiin qur-aanka ayb yaqdi lxaqa xaqii buu xukumayaa alleh wa huwa isagu khayru lfaasiliin kuwa wax kala xukmiyo kan ugu fiican fasligu waa bmana bimacna alxukmi ibnu jariir marka qiraa'adan dambe ayaa macno ahaan aad u xoog badan buu yidhi lianna mar haddii fasli la sheegay qadaa-a munaasab u ah buu yidhi ayb qul waxaa tiraa low anna cindii agteyda hadduu ahaan lahaa maa waxa tastacjiluuna aada degdegsanaysaan bihi maagaba laqudiya almru arrin waa la dhammayn lahaa oo waaba go-i lahaa arrintu way waa la goyn lahaa beynii aniga iyo wa beynakum idinka dhexdiina wallaahu alle aclamu mid ogaal badan waa bidaalimiina daalimiinta ku ogaal badan wa cindahu mafaatixu lgaybi laa yaclamuha ilaa hu wa cindahu alle agtiisa unbuu ahaaday mafaatixu lgaybi qeybka furayaalkiisa laa yaclamuhaa ma oga ilaa huwa isaga maaha cid kalena ma oga wayaclamu alla waa ogyahay maa waxa fi lberi beriga ku sugan walbaxri badda dhexdeeda ku sugan wamaa tasqutu ma dhacayso min waraqatin ay waraqatun caleen ma dhacdo ilaa yaclamuhaa ilaa huwa yaclamuhaa alla waa ogyahay walaa xabbatin xabad ma dhacdo fii dulumaati alardi dhulka mugdiyaalkiisa dhexdiisa kuma dhacdo walaa radbin mid shay qoyan ma jiro walaa yaabisin ku qalalanna ma jiro ilaa fii kitaabin ilaa huwa isagu shaygu fii kitaabin buu ahaaday kitaab dhexdiis buu ahaaday kitaabka oo mubiinin wax caddaynayo halkanna marka tilmaan alla wah cilmigiisu allana isku keen baraya oo wuxuu leeyahay allaha aada caabudaysaan waa alla qeyb oo dhan og waay yani qofka yacni cidda uu caabudayo inuu ogaado aaday muhim u tahay suuraddu marka waxay aada ugu dadaaleysaa hadda halkan marka aayadani alle iyo qeyrkii waxay ku kala soocan yihiin alla wuxuu ka jaahil yahay ma jiraan hayruhu laakiin waxbuu ka jaahil noqona ayb marka allaha aan caabudayna waa alla cilmi dhammaystiran u saaxiibo wa cindahu wa cinda allaahi alla agtiisa oo keliya unbaa mafaatixu lgaybi qeybka furayaalkiisa ou ahaaday laa yaclamu ma oga haa mafaatixdaasi ilaa huwa isaga maaha cid kale ma oga marka mafaatixu lgeyb maxaa laga wadaa bacdi al-aima waxay yidhaahdeen mafaatixu lgeyb ay khazaa-in ullah kaydadka alle khasaa-inta alle isaga unbaa og tafsiir kale wuxuu leey mafaatixu lgeyb xadiid baana kusoo arooray saxiix ah nabiga sala allahu alayh waali wasalam wuxuu yidhi mafaatixu lgeybi khamsun qeybka furayaalkiisu waa shan laa yaclamuha ila allah allah maaha cid kale ma oga laa yaclamu ma oga maa tagiidu larxaam haweenka riximkooda waxa uu dhicinayo oo uu isqaadinayo ridayo ou dhicinayo axadun qof ma oga ila allahu tacaala allah maaha haweentaani marka riximkeedii waxbaa galeen mani manidii waa isbedeshay bi waxay noqotay dhiig waxaasi ma soo bixi doonaan ma dhammaystirmi doonaan alla unbaa og subxaanahu wa tacaala og ama sheegi kartaa malin ah ilmaha halkan ku jiro sagaal bilooday dhammaysan doonaan waana nololayna kusoo bixi doonaan wax dhihi kara malin ah si kastoo bani aadamku wax kasta isugu dayo ee waxaa riximka ku jira ma dhici doonaan mise way noolaan doonaan nololay ku dhalan doonaan wax sheegi karaa malin ah ayb taas marka waa mid tafsiir kale ee xadiid kale isaga wuxuu leeyahay ee dabcan waxa riximka ku jira allah maaha cid kale ma oga bacdi naas baa laga yaabaa inay is yidhaahdaan de waxaan marka image-kan hadda jiro imageyaalkan hadda jiree kala duwan ama ha noqdo altrasoundka ama ha noqdo c t scanka ama kuwan kuwan kale magnetiga ah ee aadka daqiiqa usi mriga iyo waxa ku jira gudaha waa lagu ogaan karaaye qoladaa marka waxaa la leeyahay waxa alla uu ka warramayaa horta maxay yihiin oo alla keligiisa og la leeyahay waa inaad fahamto waxa alla keliya uu og yahay waxay tahay waxaa ku jira riximkan inta aan ruuxda lagu afuufin dhiiggaas meesha iskaga jiro cadka hilibkee meeshaas yaallo muxuu noqon doonaa wiil mise gabar wax baaba-o oo aan waxba noqonin miyuu noqon doonaa yaa cilmi u leh kaas taa iyadaa marka yaa cilmi u leh cidna cilmi uma leh taas na sababta sida aan u leenahana waxay tahay ruuxda marka lagu afuufo kadib ilmaha qeybkii mafaatixulqeybnimadii waa ka baxday sababtoo ah malag baaba ilaahay ogeysiiyey subxaanahu wa tacaala alla malaguu ogeysiiyey oo cunuga marka ruux in lagu afuufo la gaaro alla uu malagii yiraa ruuxdii ku afuuf malagu waa weydiina maxaan wiil iyo gabar muxuu noqonaa wiil gabar haddii malagu ogaaday marka qeyb waa ka baxday arrintii marka laa yaclamuhaa ila allahdi waa ka baxday laakiin biyo mani meel iska taal bal wiil inay noqon doonto iyo gabar waxay noqon doonto wax sheegi karaa hala helo waa male ayb dadka marka uu sayniska u hormaro culumtan sayniskaa dadkay u hormaraan oo cilmiga diintana ka madoow markiiba zandaqo iyo balaayaa ku gasho arrimahan oo kaleo waxay leeyihiin qur-aankii saanuu sheegay laakiin waxaana haddana la arkay kaanuu marka wuxuu leeyay qur-aanka waa qaldan yahay ila qur-aankiina isagu macnihiisiina ma fahamsana mushkilada ugu badanna waxay ka dhacdaa qur-aanka horta yaa ka warrama sidiisana qof kastaa ka warrama mushkiladu waxay tahay qof qur-aankii fahamsan hadduu qofkani yahay waa fiicnaan lahayd isagii takhasus uma laha qur-aankii ma baranin haddana aayad buu intou macno ka fahmo qaldan ayuu wuxuu leeyahy sayniskiina sidaan uu leeyahay waana baratikana loo arkay maxaa la sameynaa marka ayuu leeyahay see la yeelaa ee aayaddiina adiga fahamkiisii ma wanaajinin sayniskii laftiisa xadkiisiina ma fahmin dadkii marka waxaa weeyaan zandaqa marka qofkii ku dhacaysa marka dambe iyo diin ka bax macnaha marka meeshan ku jira culimmadii horena waa sheegi jireen ma ahan keliya wax cusub ibnu xajar fatxulbaariga kitaabu lqadar xadiidka ibnu mascuud markau fasiraayo fiiri waxa uu fasirayo waxyaabahan inuu ka hadlayo ad moodaa hadda jiro maahan marka wax culimmadii fahamkii marka hadduu qaldamo maanta dhan marka faham qaldan ayaa qur-aanka loo saarinaa lagu kabaa markaasa haddana qur-aankii wax looga sheegaa marka allahu lmustacaan qofku marka hadduu intuu yaqaan ku gaabsado intan kalena anu ma aqaano dad yaqaan hala weydiiye hadduu dhehi lahaa waa fiicnaan lahaa ayb mid marka waa taas walaa yaclamu ma fi lgadi ila allah berri waxa dhacayana cid kale ma oga allah maahane berri waxa dhacaya cid og male iyadana adiga berri bitafsiil gurigaagaad ka baxaysaa yaa la kulmi doontaa nin sheegi kara male ayb saadaashaan hawada iyaa lagu qaldamin marka saadaasha hawada makuu sheegi karta adiga berri qofkaa la kulmi lahayd wax kuu sheegi karaa male wuxuu alla ka warramaa dhabtiisuna taas waa ee saadaal saadaal horta sideeda cilmi ma aha nin baa wuxuu yidhi kitaabkan la yidhaahdo alxuja fi bayaani almaxaja abulqaasim ataymi uu leeyahay yaa qiso buu keenay nin zindiiqa wuxuu yidhi aniga wax waa abuuri karaa oo qudrada qudraan leeyahay aan wax ku abuuro haye abuuraa la yidhi markaasuu intuu saxaro intuu meel ku qamiiriyey wax ku daboolay dhowr maalmood ku haayey fara badan ayaa marka wuxuu yidhi halkan aniga waxaan abuuraan soo bandhiga wuxuu rabaa marka inuu yidhaha saxaradii wixii ku dhashay ee tixri iyo bahalladii ka dhashay anaa abuuray inuu dhaho rabaa sugaa la yidhi marka a'imadii hore markaa aaday u cajaa'ib badnaayeen fahamkooda u kaadiydhaheen ha furin meeshan inta tixri ee ku jirta tiradooda sheegay dhaheen fa buhita waa sheegi waaye marka adiga ma abuurinaa la yidhi marka leanna wixii adiga aada samaysay tiradooda waa aqoon lahayd haddii aadanba cilmi u lahayn idan adiga ma abuurinay dhaheen marka weligood marka dadka zanaadiqada waa jiri jireen oo iyaga diinka dadka muslimiinta wax magaradka diinka ka ishkaal geliyo waa jiri jireen wax macno weynna kuma dhisna kuwaas walaa yaclamu mataa ya'ti almataru axadun ila allah roobku waqtigau imaanaya saacadda uu roobku soo da-ayana qof ogmale allah maaha saacadda dhibicda roobka dhulka ay ku dhacayso wax ogmalaha bacdi riwaayaat waxaa kale ku da waxay ku darayaan walaa yaclamu mataa taquumu saacatu axadun ila allah saacadda markay qumaysay dhacaysana qof ma oga allah maaha mafaatixu lgeyb marka kuwaasaa la dhahaa allah unbaa ogeysa wa cindahu wa cind allahi alla agtiisa unbaa mafaatixu lgeybi qeybka furayaalkiisu ay ahaadeen laa yaclamuhaa ma oga ilaa huwa isaga maaha abu xayaan ilandalusi tafsiirkiisa albaxru lmuxiid wuxuu radiyey niman marka ayagu tasawuf sheegto oo zuhdi iyo khayr sheegto oo haddana dadka u sheego qeybka ayaan ognahay dhaho qolooyinkaas oo marka kitaabkiisaas albaxrulmuxiidka ayuu aad uga hadlay waana qalloocan yihiin buu yidhi dariiq qalloocan bayna kuwa ku taagan yihiin wax alla ou lahaa ayayna iyagu isa siinayaan saas oo kale ayuu tilmaamay aayaddan markuu fasirayay wayaclamu waa ogyahay alle maa waxa fil beri beriga dhexdiisa ku sugan walbaxri badda dhexdeeda waxa ku sugan alle waa ogyahay beri iyo baxar waxaa loo sheegay labada waxa ugu waaweynay bani aadamku u jeedaan wey wamaa tasqudu ma dhacayso min waraqatin ay waraqatun caleen ma dhacdo oo geedka ma dhacdo ilaa yaclamuhaa alla waa ogyahay walaa xabbatin xabadna ma dhacdo fii dulumaati اlardi dhulka mugdiyaalkiisa dhexdiisa kuma dhacdo waa marka geleyda iyo masagada iyo la duugo ama fii dulumaati اlardi xaal ay dhulka mugdiyaalkiisa dhexdiisa ay tahay walaa radbin shay qoyan walaa yaabisin ku qalalan ma jiro ilaa fii kitaabin uu kus ilaa huwa isagu fii kitaabin uu ahaaday kitaab kitaabka oo mubiinin wax caddaynaya ee cad looxulmaxfuudka ay ku yaallaan wey ayb tilmaantaas waa weyn buu alla leeyahay marka allah cilmigaa leh oo adiga haddaad jiratana ku og geed warqadii kasoo dhacday allihii og adigaan bani aadamka miyuu ku ogaan waayey haddii uu ku og yahay marka maxaa ka faa-iideysa maxaad ka faa-iideysanaysaa waxaad ka faa-iideysanaysaa xaalkaaga inaad isaga tuugto caafimaadka ka rajaysid roobka ka rajaysid ilmaha isaga ka rajaysid oo yacni awlaadda baari inuu kaaga dhiga a ka rajaysid adiga rajadaada oo dhan inaad isaga dhigato agtiisa ile waa awoodaa allaha ku og adoon dhalaninna ku ogaa xaalkaagana ka warqabo wax wanaagsan isagaa ku siin karo ayb wahuwa aladii yatawafaakum bاlleyli wayaclamu maa jaraxtum bالnahaar wahuwa alle alladii allihii weeyaan yatawafaakum idin hurdisiinayo billeyli habeenka kan idin oofsado ama idin seexiyo waayo alle wayaclamu alla waa ogyahay maabuu ogyahay jaraxtum aada kasbataan binahaari maalinka waxaad kasbataanna alla waa ogyahay uma markaa dabadeed yabcahukum alla waa idinsoo bixinayaa fiihi maalinka dhexdiisuu idinsoo kicinayaa liyuqdaa si loo dhammaystiro ajalun waqti waqtiga oo musaman la magacaabay uma markaa kadib ilayhi ilallaahi baa allaxa intii ka ahaa marjicukum rujuucukum noqodkiinu ou ahaaday uma markaa kadib yunabi-ukum alla waa idinku waramayaa bimaa waxa kuntum aada ahaydeen tacmaluuna inaad samaynaysaan awood kale waay alla marka uu leeyahay habeenkii markaan sariirta korno waana la seexina hurdadaasi marka waa dhimasho yar waay maalinkiina danaheenaan qabsanaynaayo alla waa dhulkuu nagu faafinayaa ilaa aan waqtigeenna ka gaarno aan dhimo lahayn waqtiga aan dhimanayna markaan gaarno aayar buu nafti haddana qaadanaan tasarufkaas iyo maamulkaasaan ku dhex jirnaa marka tasarufkaana allah baa iska leh wahuwa alla aladi allihii weeyaan yatawafaakum idin oofsanaayey ama yatawafaakum idin hurdisiinaayey bileyli habeenkii wayacla oo alla marka habeenkii wuxuu ka dhigay mid marka hurdadiina munaasab u ah wayaclamu alla wuxuu ogyahay maa waxa jaraxtum aada kasbataan ay maa kasabtum alijtiraaxu cinda alcarabi huwa camalu rajuli biyadih qofka markuu gacantiisa wax ku shaqaystay ayaa ijtiraaxa la yidhaha am xasiba aladiina اjtaraxuu الsayi'aati an najcalahum kaladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati sawaaء maxyaahum wamamaatuhum sa'a maa yaxkumuun ayb wayaclamu alla waa ogyahay maa waxa jaraxtum aada kasbateen binahaari maalinka aada kasbanaysaanna alla waa ogyahay uma markaa uu idin hurdisiiyey kadib yabcahukum waa idinsoo kicinayaa alleh fiihi fi nahaari maalinta dhexdeeduu idinsoo kicinayaa liyuqdaa si loo dhammaystiro ajalun waqti waqtiga oo musaman la magacaabay waqti magacaaban saad u qaadatood u dhammaystirato waqtigaasuna waa maxay waa waqtigii adduunka laga tegayay oo laga baxayay naam qabrigii la aadayay xaggiisa nacam iyo caalamulbarzakh iyo la tegayay waay nacam ayb waqtigaa marka ilaa aad ka gaarto saanaa ku jiray marka habeenkii waa waa jiiftaa maalintii waa kacday waa jiiftaa waa kacday waa ji sida ay habeen iyo maalin isukaa dhaafayaan adigaa waqtigaagii dhammaanaya marka marka ma maxaa ku sugan oo cibraan marka waxaa ku sugan in ilaahay loo diyaargaroobo marka la kulankiisa habeenaa nagu socdo maalinaa nagu socdo cumri baa nagu socdo la kulanka alla marka in loo diyaargaroobo ayb oo aynan dhimashadu ku imaanin isaga oo kadis kada ku sugan ama isaga oo qaflo ku sugan inaynan dhimashadii ku imaanin uma markaa dabadeed ilayhi ilallahi alle intii ka abaa marjicukum noqodkiina oo ahaanayaa uma yunabi-ukum waa idiin waramayaa bimaa kiibuu idinku waramayaa kuntum aada ahaydeen tacmaluuna inaad samayneysaan waxaad samaynayseena alla waa idiin waramayaa marka qiyaamihiiba haddana la tega saddexdii daarba marka waa la sheegay ayb wahuwa alqaahiru fawqa cibaadihi wayursilu calaykum xafada wahuwa alle alqaahiru midka maamulaya waay ee awooda badan fowqa cibaadihi addoommadiisa korkooda xaal uu yahay wayursilu waa dirayaa alle calaykum korkiina wuxuu ku dirayaa xafadatan kuwa idin ilaaliyo oo malaa'igtii xataa idaa xataa idaa jaa-a axadakum faidaa jaa-a haddii uu yimaado axadakum midkiin uu u yimaado almowtu geeridii ay u timaado tawafathu way waxaa oofsanayo rusulunaa rusushii aan soo dirnay malaa'igteenna oofsanayso walxaal hum iyaga oo laa yufariduuna aan gaboodfalaynin oo aan gaboodfal la imaanaynin ayay ruuxdiisii qaadayaan uma markaa dabadeed rudduu waa la celiyey khalqigii ilallaahi baa loo celiyey alla intii kaa baa loo celiyey mowlaahum baa loo celiyey kii iyaga lahaa mowlahooda ahaa alxaqi runta ahaa allih runta ah baa loo celiyey alaa hooy lahu lilaahi alla oo keliya unbaa alxukmu xukunka oo u sugnaado iska leh wahuwa isagu alleh asracu alxaasibiin kuwa wax xisaabta kan ugu deg deg badan wey ayb wahuwa alle alqaahiru weeyaan alla maamu maamulayo awood badan qasbid badan waay maamulka kiisa abaa soconayo ama dadku ha rabaan ama yaynan rabin fowqa cibaadihi addoommadiisa dushooda xaal uu yahay alle wayursilu waa dirayaa calaykum korkiina xafadatan malaa'ig buu ku dirayaa malaa'ig idinka idin dhowrto malaa'igtaa marka maxay yihiin acmaashiina ilaalina ayay ilaalinayaan idinkana waa idin ilaalinayaan oo dhibaato dhibaato markay halaq iyo masas iyo waxyaabo fara badan ayaa laga yaabaa marka yacni inay iyagii marka ku toosiyaan oy kaa ay ku leexleexiyaan ayb oo lahu mucaqibaatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yaxfaduunahu min amri illah in allaha laa yugayiru maa biqowmin xaggaasaan ugu tegaynaa malaa'ig baa jirta alla uuna daba dhigayna daba socoto masaalixdeenna nagu kaalmayso oo qofka marka uu bahal kusoo socday ka leexanayo oo kale iyo masqaniini rabay inuu ka boodo oo kale iyo guri kusoo dumi rabay intuu ka dhaqaaqo kadib soo dumo iyo waxyaabahaas annagaan u malaynayna marka si un inay noo dhaaftay malaa'ig baa ilaahay sabab uga dhigaan xafadada marka waa malaa'igta laakiin xadiidku wuxuu leeyahy qadarka alle markuu yimaado malaa'igtaas wax ma ku tari kartaa maya waa kaa leexanaysaa qadarka alle markuu yimaado iyagii waa kaa leexanayaan markaas adiga bahalkii ku cuni lahaabaa ku cunaayo xabadii kugu dhici lahaydaa kugu dhacayso gurigii kugu dumi lahaabaa kugu dumayo baddii ku qaadi lahayd baa ku qaadayso iyagii markaas waa ka gacan taagteen leanna qadarka alle cid baajin kartaa ma leh sida shaydaanku ou dadka ugu wado waxa xun malaa'igtuna waxa fiican bay ku wadaan dadka marka alla wuxuu leeyahay wayursilu alla wuu dirayaa calaykum idinka korkiina xafadatan malaa'ig idin ilaaliso xataa idaa jaa-a axadakum faidaa jaa-a hadduu u yimaado axadakum midkiin almowtu geerida ay u timaado tawafathu rusulunaa rususheenna oofsato waa malakulmowtki malakulmowt sow hal un maaha rusulunaa maxaa loo yidhi acwaanuu leeyahay dad uka malaa'ig u kaalmayso isaga markii ruuxda lasoo qaado un meeshaan timaado ayuu aayar qaadayaa marka isagaana marka madax u ah wahum iyaga walxaal hum iyaga oo laa yufariduuna aan gabood falaynin oo aan gaabinaynin bay ruuxdeedan ka qaadayaan uma markaa dabadeed rudduu waa la celiyey khalqigii oo malaa'igtii way celisay kuwii la oofsaday ruuxdoodii ilallaahi allay u celisay mawlaahum mawlahoodii baa loo celiyey alxaqi allii xaqa ah baa loo celiyey alaa hooy lahu lilaahi alla oo keliya unbuu usugnaaday alxukmu maamulka wahuwa isaguna asracu lxaasibiin inta wax xisaabta kan ugu degdeg badan waa xisaabtiisu qul man yunajiikum min dulumaati اlbari wاlbaxri tadcuunahu tadaruca wakufya lain anjaanaa min hadihi lanakuunana min ashaakiriin dadku markay dhibaato asiibto xaalad adag ku dhacdo oo ay ka quustaan asbaabihii ay isku hallay jireen markay ka quustaan muslin iyo gaalba alla u qeyshanaa midaasu allana tusaaleynaa marka alla wuxuu le qul waxaa tiraa man kumaa yunajiikum idinka idin badbaadinayo min dulumaati اlberi beriga mugdiyaalkiisa yaa idinku badbaadinayo waalbaxri badda mugdiyaalkeeda yaa idinku badbaadinayo tadcuunahu xaal aada baryaysaan hu isaga aada baryaysaan alle kolkaad bad beriga iyo badda dhibaatada iyo mugdiga idinku haysato ood alla aada baryaysaan yaa idin badbaadinayo tadarucan mutadariciina idinkoo isbihinbihinayo wa khufyatan xaal aada tihiin kuwa siraysanayo alla baryidda qaa'iliina idinkoo dhahayo xaal aada dhahaysaan kuwa dhahayo aad tihiin lain anjaanaa alla hadduuna badbaadiyo min haadihi mushkiladan tan uu naga badbaadiyo lanakuunana ahaanee oo ahaanee min ashaakiriina kuwa shukriyo oo ilaahay keligii caabudo ahaanee qul waxaad tidhaahdaa allaahu allaa yunajiikum idin korinayo minhaa musiibadaas iyo kurbadaa idinka faydayo wa min kulli karbin murug dhammaanteedna allah idinka faydayo uma markaa dabadeed antum idinku tushrikuuna ilaahay baad heyrkii la wadaajinaysaan haddana qul waxaa tiraa man kumaa yunajiikum idin korinayo idinka idin idin badbaadinayo min dulumaati alberi beriga mugdiyaalkiisa yaa idinka korinayo waalbaxri badda mugdiyaalkeeda yaa idinka korinayo markaad badda gashaan oo m hirku ou idinka sara maro asbaabtii iyo wixii aada wadateen doomihii iyo wixiina ay idinka baaba-aan wax gurmad idiin soo gurmadana aynan idiin muuqanin yaa u qeysanaysaan buu alla leeyahay oo idin badbaadin kara markaa waa allah gaal haddii uu yahayna gacmuhu kor u taaganaya muslin hadduu yahayna sidoo kale qur-aankuna aayadaha waa ka buuxaan waidaa hashiyahum mawjun kadulali dacuu llaha mukhlisiina lahu ddiin falamaa najaahum ila alberi faminhum muqtasid wamaa yajxadu biaayaatina ila kulu khataarin kafuur waidaa masakum duru fi lbaxri dala man tadcuuna ila iyah faidaa rakibuu fi lfulki dacuu llaha mukhlisiina lahu ddiin falamaa najaahum ila alberi idaa hum yushrikuun yacni cinda shadaa'id waxaad u qeylshanaysaan allah mid idin badbaadinayo idin korin karaa hadduu jiro waad u qeysho lahaydeen tadcuunahu marka in la xaaleeyo ama in la yidhaah xiina goortii tadcuunahu isaga aada tuugaysaan markaad baryaysaan yaa idin badbaadinayo mug idinka badbaadinaya beriga mugdiyaalkiisa iyo badda mugdiyaalkeeda tadarucan mutadariciina idinkoo isbihinbihinayo wakhufyatan musiriina xaalaatihiin idinkoo siraysanayo hoos u dhigaya baryada waxaad dhahaysaan markaa lain anjaanaa haddii uuna koriyo na badbaadiyo sidaa waa la akriyay lain anjaytanaana waa la akriyay ayb haddii aadna badbaadisid ilaahow lain anjaanaa haddii uuna koriyo alla min haadihi tan uu naga koriyay musiibada ah lanakuunana lawallaahi yanakuunana ahaanee oo ahaanee min ashaakiriina kuwa shukriyo qul waxaa tidhaahdaa allaahu allaa yunajiikum idin korinaya minhaa mugdiyaalkaa xaggooda idinka badbaadinayo iyo wa min kulli karbin kurbo kasta xaggeedana idinka korinayo uma markaa dabadeed antum idinku tushrikuuna alla ayaad qeyrkii wax ugu daraysaanoo wixii ilaahay iska lahaa ee cibaadada isaga keliya siin maysaane shirki baad falaysaan qul huwa alqaadiru calaa an yabcata calaykum cadaaba min fawqikum ow min taxti arjulikum qul waxaa tiraahdaa huwa alle isaga ayaa qul waxaa tiraa huwa alle alqaadiru weeyaan midka karo oo awoodo calaa an yabcatha inuu bixiyo calaykum korkiina inuu kusoo bixiyo cadaaban cadaab inuu idin korkiina ku bixiyo ku keeno ayb cadaabka oo min fawqikum korkiina ahaaday ow ama ama min fawqikum dusha sare uu idinkaga soo bixiyo ow amase min taxti arjulikum lugihiina hoostooda inuu idinkaga soo bixiyo cadaab alla waa kan awoodo ow amase alla wuxuu awoodaa yalbisakum inuu isku kiin dhex daro shiyacan xaalaatihiin koox koox idinkoo ah inuu alla isu isu kiin dhex yaaciyo yacni inuu alla isku kiin dhex yaaciyo uu iskiin dhex geliyo idinka oo marka shiyacan koox koox iyo firqooyin ah wayudiiqa uu dhadhansiiyo bacdakum qaarkiin ba'sa bacdin qaarka kale baaskooda uu dhadhansiiyo undur fiiri kayfa sida nusarifu aan u gedgedinayno al aayaati aayaadkaas aan u gedgedinayno baleeg lacallahum yafqahuuna likay yafqahuu say wax u kasaan ayb qul waxaa tiraahdaa huwa alle isagu alqaadiru kan karo ee awoodo waay calaa an yabcatha inuu soo bixiyo calaykum dushiina cadaaban cadaab inuu kasoo bixiyo min fawqikum xaggiina kore uu kasoo kasoo bixiyo ama cadaabka oo min fawqikum dushiina xaggeeda ka ahaanayo ow amase min taxti arjulikum lugihiina hoostooda siyaalo kala duwan baa cadaaban min fawqikum loo fasiray mar waxaa la yidhi oo lagu fasiray dhagax in samada laydinkaga soo daadiyo dabayl in laydinku halaago duufaan in laydinku keeno wamaa ilaa dalika tafsiir kale wuxuu leeyahay assalaatiinu dalama cadaab in xagga kore laydinkaga keeno madax dulmi badan in laydinku sallado ibnu cabaas iyo mujaahid tafsiirkaasaa laga hayaa alla wuxuu awoodaa madax xun oo idin dulmiso inuu idinku sallado wa min taxti arjulikumna yacni kuwiinii kore oo madaxda idiin ahaana inay xumaadaan wa min taxti arjulikumna kuwii hooseeyey shaqaalihii iyo addoommadii ahaana inay iyaguna idinku xumaadaan oo kii korena ounan fiicnayn kii hoosena ounan fiicnayn macnaha waa lagu macneeyey ow yalbisakumna macnaheedu waxay tahay in uu is isku kiin dhex yaaciyo ou iskiin dhex geliyo shiyacan idinka xaalaa tihiin kooxa kooxa ibnu cabaas meeshanna wuxuu yidhi ow yalbisakum shiyacan ay firaqan wa axzaaban alla wuxuu awoodaa inuu idinka dhigo koox koox wayudiiqa bacdakumna wuxuu u fasiray qaarkiin uu dhadhansiiyo ba'sa bacdin qaarka kale baaskooda alla wuxuu awoodaa inuu idinka dhigo firaq iyo koox koox yukafiru bacduhum bacdan qaarkood qaarka kale gaalaysiinayo mar haddii qaarkood qaarka kale uu gaalaysiiyo maxaa ku xigana qaarkiin barkiin barka kale uu laayo markaas na ood dhiiggiinii isbanaysataan meeshaa marka aayaddan waxaa laga qaadanayaa dadka inay kooxa kooxa u qeybsanaadaan wax fiican inaysan ahayn oo firaq axsaab iyo koox koox inay wax xun ay tahay marnaba aan la dhihi karin khayr baa ku jiro islaamkana waa u fiican tahay inaan la dhihi karin leanna hadday fiican tahay ilaahay cadaab kama dhigeen alla wuxuu leeyahy hadduu doono alla wuxuu awoodaa inuu idinkala qayb qaybiyo oo qaarkiin qaarka kale aada iskarahdaan ood isnacdaan ood isgaalaysiisaan qaarkiin qaarka kale oo dabadeedna markaa aada dagaalantaan marka muslimkii wax uu ku waayey midnimo haddii la yidhaha wuxuu ku helayaa koox koox waxay noqonay arrin diinkana ka fog caqligana ka fog fidrada dadka ku abuuranna way ka fog tahay leanna dadku kulamaa ay mid ay mid yihiin way ka awood badan yihiin markay kooxa kooxo kala noqdaan qur-aankuna aada uga hadla walaa takunuu kaladiina tafaraquu waاkhtalafuu min bacdi maa jaaءahum اlbayinaat asbaabta marka ay keento haddana marka iyadoo alle sidaa inay cadaab tahay uu tilmaamay mufasiriintu halkan xadiidkii mashhuurkaa bay sheegaan nabiga sala اllahu alayh wali wasalama markii aayaddan ay timid alla uu yihi qul huwa alqaadiru calaa an yabcatha calaykum cadaaba min fawqikum acuudu biwajhika buu yii ilaahu wejigaagaan magan galay ilaahay waa ka daayey kor in cadaabna looga keeno ow min taxti arjulikum acuudu biwajhika ow yalbisakum shiyacan waa laga diiday nebiga sal l slam ummaddaani inaysan qayb qaybsamin oo aynan isdagaalin nebigu waa dalbaday laakiin allah wuxuu yidhi aniga qadarkaygu inay qaybsamaan iyaga gacantooda isku laayaan baa qadarkaygu ku dureersamay mana la baajinayo taasina marka ummaddan cadaabkeeda ayuu noqday ayb inay koox kooxa noqdaan dabadeedna marka ay islaayaan marka koox qadar ahaan arrintaani marka waa sidan laakiin macnayeedu maahan sharcigu inuu sidaan amraayo in la ahaado qadarka alle waa dhacayaa adiga laakiin waxaa lagu amray kooxa kooxahaas iyo waxyaabaha inaad ka fogaatid nabigana sala allahu alayh waali wasalam xudayfatu bnulyamaan markii uu ila tali yidhi oo dadku markay kooxa kooxo noqdaan waa kii nabiga sala allahu alayh waali wasalam kula taliyey ee ku yidhi markaasi xudayfa uu su-aalay in lam yakun lahum jamaacatu walaa imaam dadku haddaysan lahayn jamaaco hal ah iyo nin madax u ah haddaynan dadkii lahayn ay koox koox yihiin seen yeela markaasuu wuxuu yidhi nabiga sala allahu alayh wali wasalam uu ku yidhi factazil tilka alfiraqa kullahaa firqooyinkaas oo dhan ka dheerow walow an tacada biasli shajaratin hadday xataa kugu kalifta geed inaad qaniinto iska qaniin oo mashaqada iyo dhibaatada u adkayso intaad kooxahaas diinta wada sheeganaya intaad ku biiri lahayd marka qofku waa inaanu kooxna ku biirin wixii xaq ah oo diinkaanu uu tilmaamay ee lagu amray ama waajibka ama sunnada ahna wixii markaas samaynaya muslima waajibka iyo waxa fiican la sameey kooxdiisana ha ku biirin leanna allah wuxuu ku amray watacaawanuu cala albiri wataqwa buu yidhi tacaawunkiina adoon ka tegin cidna ha ku beerin laakiin kooxahan marka ama magac ha sheegato ama magac yaynan sheeganin waxaano dhan marka waa isku wada mid asbaabaha keeni karana dadku inay kala qayb qaybsamaan yani waa isku mid markaan leeyahay macnaha xagga dalaalka iyo mukhaalafadu dabcan waa ku kala heer taa kama wado laakiin tafaruqan iyo kala tagaan ayaan ujeedaa ta kale asbaabta keento tafaruqa iyo kala tagga alimaam abu isxaaq ashaatibi kitaabkiisa alictisaam saddex ayuu ku sheegay sababood sababka koowaad waxay tahay nin aan caalim ahayn oo isagu caalim isku arkay ama koox dadka kamida inay caalim u aragtay waa sababka koowaad leanna ninkaa isagaa caalimna maaha caalimna waa loo arkay maxaa ka dhalanaya marka khilaafkii uu keeno in la yidhaha culimmada waa iskhilaafsan tahay ilaa isaga culimmadii baa lagu daraya xaqiiqana ka mid maaha mashaakil mid taas waana arrin marka aathaar badan weliba uu u keenay fatwada iyo cilmiguna hadduu ka wareego dadkiisa ee uu u wareego meel aan hagaagsanayn iyo meel jahli iyo cilmi aanu oolin hadday u wareegto khilaaf waa imaana laa shaka taa waa mid maadada labaad waxa ay tahay uu tilmaamay itibaacu lhawa dadku inay dana khaasa ay raacaan qofkaani dana khaasa bis unbuu ujeedaa iyadana marka danaha iyo hawadu dadku isku mid kama aha adiga waxa aada jeceshahay nin baan jeclayn waxaad necab tahayba uga jecel yahay haddii marka dadku aynan diin raacin oo hawadoodu raacaan kooxo badan way samaysmayaan iyaduna itibaacu lhawa qofku marka itibaacu lhawa muxuu uga baxsan karaa ikhlaas inuu ilaahay wax walba uu sameynayo inuu ilaahay dartii u sameynayo adiga naftaada dheef ugu jirto maya ta saddexaadna waxa ay tahay altasmiimu cala alcawaa'id dadku inay caadaadka ku dhegan yihiin ummaddu isku caadooyin maaha gobolkan wixii caado ka ah gobol kalaysan caado ka ahayn muslimiintii marka hadday caadaad un raacaan oo mid walbaa yiraa caado laga taga caro allay leedahay uu yidhaahdo ee caadaadku dadku waa iskhilaafsan yihiin isu imaan maayaan maxaa la ysugu imaan karaa marka waxaa la ysugu imaan karaa marka ugu horeeya masaadirta sharcigu iyo adiladu dadku inay mid u fahamsan yihiin sharciga masaadir buu leeyahay meelo wax laga axkaamtii laga soo qaato dadku waa inay isla fahamsan yihiin culamaa ulxadiid waxaa la yidhi kan galbeed joogo iyo kan bari joogo isku mid isku mabda ay ahaayeen haddii uu ninkaani isagoo bari joogo wax qoro mid kaloo aan weligiis arkin oynan is aqooninna uu mas'alada qoro sida badan isku waxay qoraayeen inay qoraan maxaa keenay meeshay wax ka qaadanayaana hal meel ah marka waa in masaadirta wax laga qaadanaya horta ay mid tahay waa in qur-aankii wax laga qaato sunnadii nebiga saxiix ahayd laga qaato adawaadkii iyo qaab habkii wax looga qaadan lahaa culimadu ay dejisay ama luqa carabi ha noqoto ama fiqhi iyo usuulkii ha noqoto waxyaabaha qofku inuu aqoon u leeyahay aqoontiisu markay u kaamil noqoto waxaad arkaysaa dadka ahlucilmiga ma iskhilaafayaan hadday dhacdo inay iskhilaafaan khilaafkoodu ma keenayo kala tag abadan walidalika alimaam abulmudafar assamcaani wuxuu yidhi haddaad aragto khilaaf kasta oo yimaado fiiri hadduu dadka kusoo kordhiyo isnacayb iyo kala tag mas'aladaa mas'alo diin maahana ogow ilaa hadday masalo diineed tahay labaduna diin wada rabaan ee waa isla heli lahaayeen xataa hadday mas'aladu aragti ku aragti lagu kala duwanaan karana iyagoo ku kala aragti duwanay isjeclaa lahaayeen lanna maalig iyo shaafici waa isjeclaayeen shaafici iyo axmedna waa isjeclaayeen culimada marka wanaag iyo maxabeya khayr baa ka dhexeeyey masaa-ilna aragtidooda way ku kala duwaneyn laakiin haddaad aragta marka masaa'il dadka lagu kala qaybinayo ogow tafaruq iyo taxasub meeshaas u ka jiraa ayb marka alla wuxuu leeyahay undur fiiri kayfa sida nusarifu aan u gedgedinayno al aayaati aayadaha lacallahum yafqahuun likay yafqahuu say u gartaan ayb wakadaba bihi qur-aankii waxaa beeniyey qowmuka qowmkaagii baa beeniyeen walxaal huwa wahuwa qur-aankuna alxaqu weeyaan waa xaq qul waxaad tidhaahdaa lastu aniga maahi biwakiilin wakiil maahi calaykum korkiina ku wakiil ka ah oo la ii keen xil saaray maahi anu waxbaan uun idin gaarsiinayaa likulli naba-in khabar kastaana mustaqarun sugnaansho iyo makaanu sugnaanshuu leeyahay iyo waqti sugnaansho wasawfa jeer dambaa taclamuuna ogaan doontaan khabar walboo la sheegaa waqti bou sugnaanaa ayb wakadaba waxaa beeniyey bihi bilqur'aani qur-aankii qowmuka qowmkaagiibaa beeniyey wahuwa qur-aankiina alxaqu weeyaan waa xaq qul waxaad tidhaahdaa lastu maahi aniga calaykum korkiina biwakiilin ku loo xil saaray oo inaan diin idin gaarsiiyaa la ii keen xil saaray laakiin inaan aniga hidaayada qalbigiina ku abuura la iima keen xil saaray likulli naba-in khabar kastaa waxaa u sugnaaday uu leeyahay mustaqarun sugnaansho makaanu sugnaansho habar walbee la sheegaa waqti unbay ta'wiilkiisu imaanayaa ayb khabar kastoo akhbaartii ummadihii hore mustaqarun xaqiiqo iyo meeluu ku dhammaado ayuu leeyahay uu ku sugnaado wasawfa jeer dambe ayaa taclamuuna ogaan doontaan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed